gudaha magaalada kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaa dhowrkii sane ugu dambeysay soo buuxdhaafiyey barakacayaal ay deegaanadoodii kasoo barakiciyeen saameynta kala duwan ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaarta fatahaadaha iyo daadadka roobka oo si laxaad leh u saameeyey wax soo saarka beeraha waxaa muhiima in dadka barakacayaasha ah ay la qabsadaan deegaanada cusub ee ay kusoo barakaceen ayna doorkooda ka qaataan nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay doorka ay dadka barakacayaasha ka qaadan karaan nabadda iyo xasiloonida deegaanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan dadka barakacayaasha door aad iyo aad u muhiimay maaragtay ku leeyihiin nabadeynta deegaanka in iyaga horta marka koowaad dadka barakacayaasha maadaama dad maaragtay barakacayaal yihiin oo iyaga maaragtay deegaankii ay nabad la yimaadaan wax maaragtay nabad ahna kusoo kordhiyaan midda kale niyo waxaa waaye in dadkii maadaama ay deegaano kale ka imaadeen ay iyaga la imaadaan fikiro maaragtay nabadda iyo amniga maaragtay horumarinayso qof walboo maaragtay muwaadin ah waa in horta marka ugu horreysa asi afkiisa iyo gacantiisa iyadiisa maaragtay shartiisa laga nabad galo horta waa si xadiis uu noo sheegay qofka carabkiisa iyo gacantiisa in laga nabad helo markaa ka bacdiya maaragtay nabadda imaanaysaa
bismillaah waa su-aal muhiim ah dadka barakacayaasha siyaabo badan ayay uga qayb qaadan karaan nabadeynta deegaanka kow waxaan isleeyahay waxaa lala samayn karaa horta dadka deegaanka in la fariisto martigeliyaasha oo dadka barakacayaasha martigeliyey in la fariisto odayaasha dhaqanka sidoo kale dhalinyarta haweenka oo ah kuwa ugu fudud ama ugu nugul xagga colaadaha marka la fiiriyo waxaa kaloo muhiima dadka ganacsatada ah sidoo kale dadka aqoon-yahanada ah dhammaantood inay wada fariistaan lagu hadlo qaabka ugu fudud deegaankaas lagu walaaloobi karo haa qorshaal way jiraan dadka horta waxaa soo barakiciyo khayraadka oo makaranaysaa aada u yaraado ama competitionka oo farabato ama maxaala la yaqaan tartanka nabadda ayaa mid ahmiyad weyn u leh guud ahaan bulshada islamar ahaantana loo baahan yahay in qof kasta uu mas-uuliyad gooniya iska saaro siduu uga qayb qaadan lahaa nabadda iyo xasiloonida deegaanka